gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka cabdikariin axmed xasan oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in dhowaan ay shaaci doonaan jadwalka doorashooyinka howlaha kale ee guddiga diyaarintooda mudnaanta siinayaan waxaa ka mid ah diiwaangelinta ururada siyaasadda wacyigelinta codbixiyaha iyo tiknoolajiyadda fududeynta howlaha doorashada cabdikariin axmed xasan gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa ka waramaya jadwalkan iyo dadaalada ay wadaan
annagoo mas-uuliyadda iyo iyo xilkaas muhiimka ah qaadnay waxaan bilownay inaanu samayno waxa la yidhaahdo work plan oo ah toddoba qaybood toddoba pillars aan u samaysanay inay shaqooyinka isaga aan u qaybino si aan dadka u gaarsiino doorasho qof iyo cod ah waxaan bilownay kow inaan isku darno labadii hay-adooda waaweyneed oo kale ahaa sohdimaha iyo doorashooyinka qaranka waxaan bilownay inaan u samayno xeerarkii iyo habraacyadii guud oo ka kooban ilaa shan iyo labaatan xeer iyo habraacyo oo aan rabno in dalkan aan doorashadiisa ku hogaamino waxaan fariisinay sistamkii iyo kala dambayntii waxaan bilownay shaqaalihii inaan u samayno xaafiis waxaa markii ugu horreeyay noo dayactirmay bildhinkii iyo xaruntii weyneed iyo guddiga uu lahaa oo ah midda maanta aanu ku qabanayno shirkan ballaaran waa qalabaysanay waa diyaarinay shaqaalihii waa isku darnay waana midaynay waxaan bilaabi doonnaa haddii ilaahay subxaana wa tacaala noo idmo inaanu dadkii aanu ku bilowno wax la yidhahdo wacyigelin wacyigelintaasoo ah marka hore inaanu dadkii aan rabno inay codeeyaan inaan wacyigelinno through mediyaha iyo meelihii kaloo loo baahdo waxaan idinla wadaagi doonnaa toddoba toddoba beri gudahood jadwalka weyn ee doorashada oo markuu bilaabanayo diiwaangelinta ururada diiwaangelinta codbixiyaasha trainingka shaqaalaha la siin doono codbixiyaasha awarenestiga la samayn doono waxaan bilaabi doonnaa inaanu aadno goobaha aan rabno inaan u astayno doorashooyinka guddigii hore wuxuu asteeyey ilaa saddex boqoloo goobood waxaan aadi doonnaa meelaha cusubna waa aadi doonnaa meelihii horey loo asteeyanana waan aadi doonnaa insha allahu tacaala waxaan shacbiga soomaaliyeed ugu bishaaraynaynaa guddigan sharafta leh inuu diyaar u yahay in deegaanadiinna iyo guryihiina idinkoo joogo xoolihiina iyo beerihiina jooga inaanu idiin imaanno oo nasanduuqa codbixinta idinkeenno waxaan idinka rabnaa wada shaqayn buuxda oo boqolkiiba boqola waxaan samayn doonnaa inaan amniga guud oo doorashada aan ka shaqayno annagoo ka heli doona garab dowladda oo xagga amniga mas-uuliyadda ugu badan iska leh laakiin annagu waxaan samayn doonnaa amni annagu aanu mas-uul ka nahay oo qof walba oo codbixiyo ahi uu si nabad ah uu ma aragta codkiisa ku dhiibto goob nabad ahna loo qabto waxaan diyaar u nahay inaanu wada hadallo la samayno oo aanu discussion kala samayno qeybaha kala duwan ee bulshada halkii bil oo aan joognay waxaan la kulannay bulshadii rayidka oo aan waqti badan wada qaadanay oo aan talooyin fara badan isdhaafsanay waxaan la kulannay culummadii oo ayagu noo ahaa kuwii noogu horreeyo aan ka bilownay waxaan wada hadal la samaynay oo kulan ballaaran la galnay haween gobolka banaadir waxaan la kulannay ururadii siyaasadda waxaan bilaabi doonnaa mar dhow jadwalka ugu horreeya wuxuu noqon doonaa diiwaangelinta ururada saa la socotaan ururada waa diiwaan geshan yihiin qaarkood waxay samayn doonaan diiwaangelin cusub laakiin fii lagama rabo ururada cusuboo imaan doono oo rabin isdiiwaangeliyaanna waxay bilaabi doonaan diiwaangelin cusub iyo fii cusub waxaan jadwalka doorashada intaana soo saarin ka hor waxaan bilaabi doonnaa oon rabnaa inaan u sheegno shacbiga soomaaliyeed inaan discussion kala samayn doonno qaarkoodna waa kala samayna kuwo kalena waa kala samayn doonnaa inaanu warbixin siino iyo xog ogaalnimo ah ururada siyaasadda albaabkan iyo bildhinkan ay ujeedaan weyninka badan le wuxuu u furan yahay dhammaan saamiliyada siyaasadda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa la fariisa doona ururada siyaasadeed iyo bulshada qaybahooda kala duwan si ay uga dhageystaan talooyin wax ku ool ah si ay u dhacdo doorasho lagu wada qanacsan yahay